maamulka magaalada cadakibir ee gobolka galgaduud ya sheegay in magaalada kajartaha kukabadow dhina walba ee yahdan baahanta adeegyada bulshada sida caafimaadka walbarashada iyo biyo oo magaalada dadsheeyo tabeen gudoomiye ku-xigeenka cadikibir cabdikariin maxamed dhegataag ya sheegay in deegaanka bulshadii ay u ambaahanyiin helitaanka iskoolo walbarasho iyo weliba xarumo caafimaad oo bulshada lanka adeegow saas haatalo gudoomiyaga ya sheegay in ka maamul ahaan iyo hadika dadaalan dhismo iyo dayact harumo maamulka saas oo kalena iyo dowladu ku codsadeen in lagu garab sii dhammaan adeegyada dowladeed ee deegaanka deegaanku wuxuu ku jiraa horumaro ah socda baahiyana way jiraan oo weli maaragtay xaaladdu sidii la rabo ma wada noqonayso maadaama magaalo burbur ka soo kabanaysa ay ahayd iyo dagaallo waxaan wadnaa oo maamulka iyo bulshadu ay hadda ka shaqeeyaan oo meel qabyaha gabagabaa maraya xaruntii degmada oo dhabarkeega ka muuqata waxaa sidoo kale hadda la xarig jara dhowaan masjidka weynaha jaamaca ee magaalada ku yaala oo runtii intii dagaaladu ay socdeen gacanna lagu dhisaya gacanna cadowga maaragta lagula dagaalamayay oo culummada iyo dadka deegaanka ay ka wada shaqaynayeen waxbarashada sideedii iyaduna noogu socota meel fiicanay maraydaa weliba iskuulka xoogaa burbur ay soo gaareen oo maaragta uu dayactir iyo waxyaabahaas uu u baahan yahay isagana waxaan rajaynaynaa inuu maaragta hawshiisa iyo dayactirkiisa uu heli doono magaalada isbitaal hadda ma lahan m c h r ka shaqeeya isbitaal malahan weyn oo maaragta caafimaadkiisa iyo baahyaha daboolo marahan waa m c h oo hooyada iyo dhallaanka waxyaabahaas dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka magaalada cabdikibir ee gobolka galgaduud cabdikariin maxamed dhegataag iyo dowladda soomaaliya maamulka galmudug iyo bulshada kujeeda magaalada cabdikibir ku codsaday inay ku qayb qaadan dadaalka ee inin la hela walabarashiyo caafimaad sidoo kale waxaa rabaa inaa meeshaan fariin baaq iyo codsi a uga diro jaaliyadda deegaanka kasoo jeeda iyo jaaliyadda soomaaliyeed dhammaantood inay maaragta deegaankan ayaguna ay qayb ka qaataan khaasatan jaaliyadda reecadagibir iyo aqoon-yahanada iyo ganacsatada iyo dhallinyarada muqdisho iyo daafaha dunida ku kala maqan waxaa ka codsanaynaa inay deegaankooda ilkaari ku fiiriyaan ay yimaadaan ay waxbarashada iyo caafimaadka iyo maaragta nolosha qaybaha duwan ay dadka ku wacyigeliyaan kuna baraarujiyaan qaybna ay ka qaataan ay ka waxshaqeeyaan